Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa qabatay shirka wadatashiga tilmaamaha miisaaniyadda dowladda hoose ee degmada Kismaayo. Shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Kismaayo Najiib Bare Salaad, agaasimaha waaxda dowladda hoose, wasaaradda arrimaha gudaha iyo mas'uuliyiin kale. Najiib Bare Salaad, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada Kismaayo, ayaa shirka si rasmi ah u daafuray, isagoo ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan.
saa la socotaanba dadkan waa dadkii facshanka ahaa ama shaqaynayay ama mashiinkii dhaqaajinayay dowladda hoose ee degmada kismaayo inay maanta inta kula fadhiyaan Een, shaqada guud si guud oo saxiimo iyo inta kale ayaga qabto ku shaqeeyo degmada waa mashiinada ay ka dhaqaaqayso waaye waxaan rajeynayaa marka waxyaabaha u imaateen maadaama adinkii wasaaradda iskaashanaya in cilmiga aan noo wadaan aan ka faa'iidi doono haddaysan dowlad sideeda waa xisaab ama isla xisaabtan waxa hadda maanta lidin barayana waxaa waaye auditkii iyo wixii financegii ku saabsanaa xisaabaadka waxaan rajeynayaa marka waxyaabaha sayta in wax miro dhaloo fiican ama laga qaato haddii awalka hore wax error ama qaladaad jireen maanta waxay ka dambeeyeen markii trainingkan three dayska uu noo dhammaado in dhabbihii aan isla wada qaadi doonaan rajeynayna hadduu ilaa raado oo wax wanaagsan ay soo wada bixi doonaan waxaan rabnaa marka in maadaama saddex beri ay tahay wax iska kooban fasti ramadaan lagu jiro een, aan soo dahno saaka aan dareemayo maadaama fastinkii layskaga jiray in marka maskaxdeenna aan kusoo tuujihino macallimiinta barstationka noo jeedinayo mobilada iyo shaqooyinka noo yaalana aan switch off iska wada dhahno intaa saddexdaa beri inta kusoo wada jeedino aan usoo wada jeedno waxaan rajeynayaa marka in wax wanaagsan hadduu ilaa yahay saddexdaa beri ay kasoo bixi doonaan macallimiintu waa bini aadan waxyaaba waxaa dhici karto ayaga naftigooda ee mar- markaasi ta kor ka wada mari doonaan lakin waxaan rabnaa adinka si dhiible inaad gudaha u gashaan oo aad tiraan war waxaa noo sharaxa oo noo soo jeediya marka waxaan idinka rabaa marka inaad maskaxdiina aad soo jeedisaan waxaan rabaa in barnaamijkaana wuxuu quseeyaa un xa- khaasatan waa auditka iyo planningka uu quseeya marka waxaan rabaa adinka inaad key faction u noqotaan shaqooyinkan socdo waxaan idinka rajeynayaa wax wanaagsan oo midho dhal ah in meeshaan laga wada dhexli doono three days kanito wasaaraddana waa kaga mahad celinaynaa in markasta meelaha weaknesska ee isleedahay way ka jiraan inay naga tababartana waa kaga mahad celinaynaa annaguna waxaan diyaar u nahay wixii nala baro inaan ku camal falno